نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaanuu wanaagsan dhegaystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijkeenna andalus bodkasti oo hadahanoo kale aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee al andalus xalqadeenna waxaa marti inoogu ah maanta sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid a culimmada soomaaliyeed mowduuca kulankeennu wuxuu maanta noqon doonaa inaan wax isaga sheegno fadliga tobanka hore ee bisha dilxij si ay dadka muslimiintu uga faa'iidaystaan ugu horeyntii sheekhana kusoo dhowow barnaamijkeenna andalus bodcast jasaak allahu khayran waa ku dhowaa waa tahay barnaamijkeenna ayaan sii gudagelaynaa sheekhana marka xigta maxaan ka naqaanaa fadliga tobanka hore ee bisha dilxij bismi illah araxmaan araxiim alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wlcaaqibat almuttaqiin walaa cidwan ila cala aldaalimiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina maxamedin wacala aali maxamedin wasaxbihi wasalam wabacd yaquulu allahu subxaanahu watacaala waalfajri walayaalin cashri runtii tobanka ugu horeeya ee dilxija fadligeeda aad buu u weyahay fadlu cashri dilxija calaa gayriha min alayaam fadliga ay ka fadli badan tahay maalmaha kale aad buu u wen yahay runtii tobankan waa toban maalmoodoo mubaarak oo aad u barakaysan acmaasha lala yimaadana waa faadila oo aad bay u fadli badan tahay tobankan alcashir min dilxija fadligaa badan bay leedahay walow dee dad badan ay khaflo kaga jiraan oo laga yaabaa dee ayagoo sidaa u jooga inay soo marto oo ayna danaynin howlahooda iska wataan mar kale ay soo marto mar kale ay soo marto laakiin dee fadligeeda runtii aad uma dareensana insha allah waxaan arki doonaa markaan guda galna bishaan markaa carafa guud ahaan haddaan ka hadalna ama dilxija horta waa aakhiru sana waa bishii ugu dambeysay bilaha islaamka aakhiru sana woy midda kale haddana waxay ku jirtaa bilaha xurmada leh minha arbacatun xurum ayay ku jirtaa sidoo kale haddana bishan waxay ku jirtaa min ashhurilxaj alxaju ashhuru macluumaad waxaan rabaa marka inaan ogaanno ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu doortay oo zabinka uu ka doortay bilo aad u wanaagsan oo dayiba oo zabinka ugu fadli badan waana bilaha xurmada leh isla markaa haddana bilihii xurmada lahaa wuxuu ka doortay tii ugu fadliga badneed waana dulxija ayada nafteeda wuxuu ka doortay dulxija qaybihii ugu fadliga badnaa waana qaybaha hore alcashrul awaa'il oo minhu ilaahayna subxaanahu watacaala wuu ku dhaartay tobanka hore bisha carafa ama dulxija haddee qofka weyn waxaa la ogyahay wax weyn unbuu ku dhaartaa alla wuxuu leeyahy walfajri walayaalin cashri fajarkadi waa berigan ku dhaartay iyo habeynaha tobanka ah habeynaha marka tobanka ah tafaasiir baa ku jirta oo mufasiriintu ay ku fasireen waxaa marka ka mid waxyaalaha lagu fasiray walayaalin cashri cashru dilxija waa siduu ku fasiray ibnu cabaas mujaahid qataada daxaaq cikrima raggaasoo dhan waxay ku fasireen in ay tahay tobankan maalmood oo bisha ugu horeysa sidoo kale maalmaha macluumaadka ee qur-aanka lagu sheegay sida suuratulxaj alla uu leeyahy wayadkuru smaallaahi fii ayaami macluumaat ayaga naftooda waxay leeyihiin tafaasiir baa ku jirta ayaamaha macluumaadka waa cashru dilxija haddii ayaam macduudaad la yidhaahdo waa kuwa ayaamu tashriiq laakiin ayaam macluumaad waa muxuu ahaa tobanka ugu horeysa sida ibnu cabaas uu ku fasiray hiya cashru dilxija saasuu ku fasiray nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka hadlay maalmahan ee tobanka ah inay leeyihiin fadli ayaga daatadooda daatadooda inay fadli leeyihiin bikhilaafi fadli alcamali fiiha markii laga reebo camalka lala imaanaya ayaga gudahooda ayaga daatadooda ayaaba fadli leh arrinkaana waxaa caddaynaya xadiidkii jaabir radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aley wasalam afdalu ayaami dunyaa ayaamu alcashri maalmaha adduunyada waxaa ugu fadli badan tobankan maalmood oo hadda dee aan ka hadlayno xadiidkan waa saxiix fi jaamici sagiir ayaa macnaha uu ku sugan yahay marka waxaa laga fahmayaa xadiidkan runtii maalmahan haddee fadligooda waa maalmaha adduunyadoo dhan maalmahana ugu fadli badan afdalu ayaami dunyaa ayaamu alcashri waxaa kaloo dee muujinaya fadliga xadiidkii ibnu cabaas oona uu ka warinaya saciid ibnu jubayr nabigu uu yidhi calayhi asalaatu wassalaam maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi caza wajal min hadi alayaam yacni ayaam alcashr qaaluu wala ljihaad fii sabiili illahi ya rasuula allah qaal wala ljihaad fii sabiili illah ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi huma lam yarjic bishay bukhaari buu ku sugaya xadiidkaas nabiga wuxuu leehy calayhi asalaatu wassalaam ma jiraan maalmo oo camalka wanaagsan oo lala yimaado alla uu ka jecel yahay tobankaa maalmood asxaabta agtooda dee waxaa mutaqarar ka ahaa camal inuu ugu fadli badan yahay bacda tawxiid jihaad haddana nebigu wuxuu u sheegay calayhi asalaatu wassalaam ilaa hadda ka hor ay weydiiyeen camal jihaad u dhigmo ma helahayuu yidhi ma helahayo camalkaa ma jiro marka kaasaa ayaga agtooda mutaqarar ka ahaa haddana nebiga maanta wuxuu u sheegay maalmahan camalkii lala yimaado in xataa waxa weye jihaad xataa uu ka fadli baday qaaluu walal jihaad fii sabila ya rasuul allah maalmahan camalkii lala yimaado jihaadna haddii usan ku jirin jihaad hadduu ku jiro dee asagu wuu macnaha wuu acmaashanbuu ka midi marka maalmahan camalka lala yimaado oo jihaadna uusan ku jirin dee ka baxsan wy walal jihaad fii sabiili illaah yaa rasuula allah qaal walal jihaad fii sabiili illaah jihaad oo fii sabiili illaahi xataa camalkaana ka fadli badan maalmaha lala yimaado way yaabeen marka asxaabtu wey taasaa marka su-aasha ka keentay ilaa agtooda waxaa mutaqarar ka ahaa camal inuu ugu fadli bado jihaad sunnadiisana oo ay ka fadli badan tahay sunnooyinka kale saasay ayagu yaqaaneen nabigana hal suuro unbu ka soo reeba un ilaa rajulun kharaja binafsihi wa maalihi macnaha qaybta jihaadka ugu fadliga badneed oo istishaadiya inqimaasi oo qofka dee wax u soo laabtay asnaftiisii gaadiidkiisii uusan jirin taa dee wax ka fadli badan ma jiro halkaa qaybta unbuu ka soo reebay taa marka waxay muujin ama xadiidka laga fahmayaa runtii dee fadliga maalmahan ay leeyihiin maxaa yaele camalka mafduulka waxaa la ogyahay camalka mafduulka ee laga fadliga badan yahay maalmahan wuu ka fadli badan yahay camalkii faadilkaa waxaa la ogi jihaadkaa faadil lahaa camalkan kalena mafduul buu ahaa marka camalka marka maanta mafduulka ahaa ee laga fadliga badnaa maalmahan gudahooda wuxuu ka fadli badan yahay faadilki faadilkii wuu ka fadli badan ilaa halkaa nooc oo laga soo reebay oo inqimaasiya iyo qaybtaa un laga soo reebay marka insha allah waxaasoo dhan waxay tusayaan marka maalmahan fadaaishooda waa tahay sheekhana maxaa looga baahan yahay qofka muslimka ah inuu kaga faa'iideysto maalmahan uguna diyaar garoobo mar haddaan sheegnay maalmahan dee fadligooda aadka u weyn waxaa la rabaa qofka muslimka inuu maalmahan uu ka faa'iideysto oo ugu faa'iideysto acmaasha saalixada acmaasha wan wanaagsan noocyadeed oo dhan hadday tahay macnaha xaj hadday xilligiisi baaba la joogaa iyo cumro hadduu yahay soom hadday tahay salaad hadday tahay sadaqo hadday tahay jihaad hadday tahay quraan akhris hadday tahay dikri iyo dee anwaacdiisi takbiir iyo lala yimaado iyo tahliil iyo dee towxiid iyo taxmiid alxamdulilah iyo tasbiix waxa weye intaasoo dhan qofka uu la yimaado weliba takbiirta in maalmahan oo bisha dee waxa weye tobankaa hore in takbiirta weliba la badiyo annaga hadda way nagu yarta waxaa laga yaabaa dee maalinta sagaalaadka oo kale inaan iska bilaawno marka waxaa la rabaa dee qofku inuu iskaba bilaabo bisha kowdeedaba takbiirtaas aa in maarata la bilaabo salafkana sidaasuu dhaqankooda ahaa sida cabdulahi bin cumar iyo abi hureyra iyo intay suuqa aadaan ayagoon wax xaaje iyo dan ka lahayn yaa waxa weye takbiirta suuqaa iska tegay allahu akbar buu iska leeyahy marka dadkiina wayba la qaadayaanba wa axyaaan lihaadihi sunna maarata atarka xadiidkaana dee bukhaari ayuu ku sugan yahay sidoo kale marka raawiga hadda xadiidka oo saciid ibnu jubayr cabdulahi bin cabaas ka warinahay maalmahan markuu gaaro asaga xadiidka wariyey cabdulahi bin cabaas ka wariyey fadligaana dee wuu tilmaamaya marka wuxuu ahaa yaquumu hadi alayaam maalmaha wuu istaagi jiray marka saciid ibnu jubayr ee tobanka ah wayajtahidu fiiha ijtihaadan laa masiida caleyh wuu aad buu u dadaali jiray ijtihaad dee wax ka badan ayna jirin ayuu macnaha waxa weye yuu ijtihaadi jiray uu dadaali jiray wuxuuna dhihi jiray ninkaa taabicigo saciid ibnu jubayr laa tudfiuu surajakum hadi alayaam faynuusiina iyo layrkiina yuusan damin bimacnaha nooleey maalmahan surajtiidnana maarata ina damin maalmahaas waxaa markaa cajab gelin jirtay dee cibaadadaas badan buu aad ugu bogi jiray oo tobankaa maalmood inuu aad ula yimaado wey saana dee ka fahmayna xadiidka waxaa markaa habboon amaba sunno ah in la badiyo acmaasha wanaagsan tobankaa maalmood waxaan leenaha marka dadka muslimiinta ka faa'idaysta mawaasimta cibaadada intayna tegin waa toban maalmood insha allah saan arki doono dee waxaa laga yaabaa dadku toban waxay yaqaaniin tobanka ugu dambeeya ramadaan juhdi bay bixin jireen waxaanba arki doonaa insha allahu tobanka ramadaan cashur awaakhir oo min ramadaan iyo tobankan inay tobankaaba fadli badan yihiin insha allah ayadana waa soo gurin doonaa naqli noocaas oo culammadu ay tilmaameen marka inay ka faa'idaystaan maxaa yeele noloshu waa maqnamo inta hadda aad nooshahay waad ka faa'idaysan kartaa dee khaniimo iyo dee faa'idaad heli kartaa maalmahana waa macduuda way tirsan yihiin acmaashana haddee waa maqsuura oo way kookooban yihiin oo haddee wakhti badan marka waxaan leenahay aan ka faa'idaysano weliba tooba aan ugu faa'idaysano min jamiici dunuub walmacaasi tobanka maalmood maadaama ay yihiin toban dee fadli badan acmaashana haddee waxa weye lala yimaado aad ay u fadli badan yihiin inaan u toobadkeen allah subxaanahu wa tacaala allah wuxuu leh watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun lacalakum tuflixuun yaa ayuha aladiina aamanuu tuubuu ila allahi towbatan nasuuxan waxaan kaloon ugu faa'idaysan karnaa runtii alcafu walmusaamax in la iscafiyo oo dadka muslimiinta iscafiyaan dadki wax isu qabay dadkay wax dhex mareen maalmahan tobanka in la iscafiyo qalbiga laisu furo ducadana la badiyo oo waxa weye culayska maanta islaamka dul saaran muslimiinta in maarata ilaahay dee loo baryo muslimiinta ilahay inuu faraj noo furo nasri qariibna ilaahay uu nasiyo gaaladana la habaa runtii inaan maalmaha tobanka ugu faa'iidaysanaa la rabaa jazaaka allahu khayran waa tahay sheekhana waxaan guda geli doonnaa acmaasha saalixada ee loo baahan yahay in dadka muslimiintu ay ka faa'iidaystaan oo mid mid aan u dul istaagi doonno si ay uga faa'iidaystaan maalmahan sheekhana bal waxaad waxaa nooga sheegtaa fadliga ku soo arooray akhrinta qur'aanka kariimka ee maalmahan hore ee bisha dilxij bismillaah alxamdulilah rabbilcaalamiin fadliga qur'aanka maalmahan tobanka aad buu u weyahay maxaa yeelay qur'aanka horta la akhriyo marka horeba dee fadli buu lahaa haddana haddii mowsim ama xili munaasabo uu ku soo ashiyo tobanka dambe oo ramadaan ama tobankan oo kalena fadligii mid kale unbaa kusii darsamahay maxaa yeele waana xadiidka hadda ibnu cabaas hadda aan soo marnay acmaasha saalixada unbuu soo gelayaa qur-aanku acmaasha saalixada ayuu soo gelayaa bal wuxuuba soo gelayaa acmaasha jihaad ka fadli badan oo tobankaa maalmood qur-aan haddaad akhris qur-aankaa aad akhrisay wuxuuba ka fadli badan yahay jihaad buuba ka fadli badan yahy maxaa yeele tobankan dulxija way ka fadli badan yihiin tobanka dambe oo ramadaan dadku taasay aad u garanayaan oo tobanka dambe oo ramadaan markii la gaaro labaatanka hore ee dhammaato dadku aad bay u dadaalayaan juhdigii mid kaley ku darayaan qur-aan akhriskii mid kaley ku darayaan kaasay garanayaan marka tobankii ramadaan waxaaba ka fadli badan tobankan baaba ka fadli badan maxaa yeele sheikhulislaam ibnu teymiya wuxuu leeyahay cash ayaamu cashri dilxija afdal min ayaami alcashri min ramadaan oo tobankan dilxija waa xagga maalmaha tobankaas leylatulqadri baa ku jira moogta habeen ahaan haddii la yihahdo tobankaasaa fadli ba laakiin maalmahaan haddii la yidhahdo maxaa yeele waxaa ku jirta carafaa ma yooma carafaa ku jirta yoomu naxri baa ku jira maalmo waxa aad u fadli badan baa ku jira marka sheekh wuxuu leeyahay ayaamu cashri dilxija afdal min ayaami alcashri min ramadaan haddaba marka tilaawadu waa min baabil owla mar haddii tobankan tobankii dambe oo ramadaanba ay ka fadli badan yihiin inta qiraadii la akriyo ayadana hadee waxa weye fadligeeda aad buu usii badan yahay waxaan leenaha marka annagoo dee fadligaa ka faa'iidaysanayn qur-aanka in aad loo akriyo maxaa yeelay halkii xaraf ood akhriso waa toban xasanow toban xasano sida nebigu uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man qara'a xarfan min kitaab illahi falahu bihi xasana waa hal xaraf wey walxasanatu bicashri amthaaliha laa aquulu alif laa miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarf wa miima xarf fadligaa marka day aadka u weyn midda kale qur-aanka dee kuu shafeecaya hadaad qur-aanka akhrisa maalmahan tobanka aadaad u akhriso oo muxuu ahaade bal xataa dhammaysa xataa cala aqal hal mar ama laba mar aad dhammayso qur-aanku kuu shafeecaya qur-aanka asxaabtiisa wuu u shafeecaya nabigu wuxuu lehy calayhi salaatu wasalaam iqra'u lqur'aana fa inahu ya'tii yowma alqiyaamati shafiican liasxaabi xadiidka muslim marka qur-aanka akhriya wuu u shafeecayaa maalinta qiyaama asxaabti akhrin jirtay oo ku dhaqmi jirta wuu u shafeecayaa midda kale haddee qur-aanka haddaad akhriso ehelka ilaahay unbaad ka mid noqon ilaahay ahal buu leeyahay ahlulqur'aan hum ahlullaahi wa khaasatu marka saad u noqoto ehelka ilaahay waxaa la rabaa marka inaad maalmaha tobanka qur-aanka aadaad u akhriso midda kale haddee waxa weye markaad jannada gasho nafteeda waxa weye qur-aanka akhri baa lagu leeyahay jannadu waa manaasil iyo darajaad marka qofka markuu galo jannada qur-aanka akhri baa laleeyahay oo nabigu wuxuu leeyahy calayhi asalaatu wasalaam yuqaalu lisaaxibi alqur'aan iqra' wartaqi akhri qur-aanka darajadana kor u soco warattil kamaa kunta turatilu fi dunya saaad u kala dhigi jirta adduunyada markaad joogto sida u akhri qur-aanka marka waxaa la rabaa waratil qur'aana tartiila inaad kala dhigto maxaa yeele fa ina manzilataka cinda aakhiri aayatin taqru halka kaaga dhammaado qur-aanka dadku haddee mid waxaa laga yaabaa hal jusuu yaqaanaa mid laba jus mid shan jus mid toban mid labaatan mid isagoo dhan buu marka hadda meesha uu kaaga dhammaado meeshaa unbaa degi halkaa unbaa degi marka qur-aanka marka maalmahan tobanka aan aad u akhrina sidee fadaaishaas oo dhan aan u helno qur-aanka uu nooga shafeeco ajarkaa weyn aan u helno midda kale qur-aanka waa xujatu laka ow calayka wo ama hadhow wuu kuu doodayaa laka ee linacfika wo ow calaykana waa lidurika ama maxkamad buu kula fuulayaa marka waxaan leenahay maalmahan tobanka aan ka faa'iidaysano qur-aanku intaad akhrin jirtay marka hore in ka badan akhri dee si fadligan tirada badan insha allah aad u hesh jazaaka allahu khayran waa tahay n haddii maalmahan bisha dilxij uu qofka badiyo sheekhana sadaqada maxaa ajar ah oo ku soo aruuray bal inoo faahfaahi runtii maalmahan qofka sadaqada hadduu badiyo waa fadli aad u weyn baa ku soo arooray oo muxuu hadee xadiidkii hadda unbuuba soo gelayaa hadda ibnu cabbaas maa min ayaamin alcamal asaalix marka sadaqada nafteed halkaasii soo geli fadliga sadaqadoo dee mar kaloo liskaba ogaa iyadoo mar kaloo dee fadli lahayd fadligii unbaa haddana mid kala yaa haddana lagu sii daray sida hadda aan soo marnay weliba hadde sadaqadu maalmahan wayba ka fadli badantay jihaadku way ka fadli badantay waxaasoo dhan dee xadiidkii baan ka fahmaynaa inkastoo noqda yar aan ugu noqon doono sadaqada ramadaanka fadli weyn bay leedahay oo bisha ramadaan haddana waxaa laleeyahay tobankan tobankii ugu dambaysay ramadaan ayadaha ka fadli badan marka qofka haddiiba dee rajo uu ka qabo in ilaahay naar uu ka xureeyo waxaa la rabaa naftiisa maanta alla inuu ka gato qof walba dee maanta wuxuu rabaa naar inuu ka badbaado oo naar laga xureeyo marka naftaada naarta maanta inaad ka xurayso oo sadaqada aad badisaa loo baahanya oo alla wuxuu leey in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum bianna lahum aljanna marka waa in sadaqadii aad ku iibsato janno jannadu waa in la iibsado bacdu salaf waxayba iibin jireen naftoodii allayba ka gedi jireenba ilaa saddex mar ama afar mar oo taa macnaheed waxa yatasadaq kula mara biwasni nafsihi fidla intuu ismiisaama oo inta miisaan uu noqdo hadduu siddeetan noqdo hadduu boqol noqdo intaas oo fidla ah oo garaan buu bixin jiray marka bimacnaha waxa weye naftiisii buu alla ka gadanaya marka intaasu sadaqayn oo sadaqadaasuu la bixin marka maalmahan runtii sadaqada haddii la badiyo fadligaa weyn baa laga helayaa midda kale muslimiintu maalmahan weyba badan jireenba sadaqada bishaan weliba ee maalmahan lagu jiro aad bay u badan jireen maxaa yeelay waa bisha hadaayaadka ugu badan bishaan dadka xajinaya oo kale hadaayaad bay wadaan oo maalinta tobankay rabaan maarata inay qalqalaan udxiyadiibaa ayadana jirta saan arki doona waxaasoo dhan waa sadaqadii bishaan marka aad bay xataa dadaan xajinayna xataa markay arkaan dadka sii socdo xajka u socda way u sii dhiibi jireen xataa hadaayaadkooda iyo way u dhiibi jireen oo asagoo dee xagga aadayn abudarda saxaabigaas yaa wuxuu u leeyahay maarata wuxuu u leeyahay xaaskiisa ama gabadhiisii oo ayadana umudarda la yidhaha yaa umudarda inna lilaahi silsila lam tazal taqlii bihaa maraajilu naar ilaahay wuxuu leeyahay silsilad oo haddee naar ah dee suuratulxaaqi lagu sheegay oo haddee waxsay u karkaraysa marna aan la daminin maalinta ilaahay jahanamo u abuuray ilaa lagu rida muxuu ahaa dadkii lagu rido intaa unbaa la shidahay dee maarata matoorkeedii uu daarnaa oon la daminin ilaahay wuxuu nooga badbaadiyey ayada barkeed rumaynta alla aan rumayn rumaynti alla aan rumaynay ayuu barkeed ilaahay nooga badbaadiy fa xudii calaa idcaami miskiin qaybta kalena wuxuu leeyahay aan sadaqada bixin sadaqada aan bixinna wey marka sadaqada waxyaalaha looga badbaado naarta ayay ka mid tahay oo salafka iyo dadkaa marka aad bay sadaqaadkooda yay u bixin jireen xilliyada mawsimka oo dee xiliyadan oo kale sidana cuthmaan naftiisa oo haddee nin deeqsi ahaa oo haddee la garanahay yaa waxaa dhacday xilligii sidnaa cumar waxaa dadkii marka ku dhacday abaar baa dhacday oo dadkii waxay qaadaan bay waayeen asaaba annaasa qaxdun shadiid markasta dee asagoo nin ilaahay hanti uu siibu ahaa sidnaa cuthmaan oo tabowka waad garanaysaa dee intuu bixiyey dee maarata uu bixi gaadiid ee raran oo mar kale uu bixi mar saddexaad uu bixi marka safar kaafilo ah yaa shaam ugu yimid oo ka kooban muxuu ahaa ilaa waxaa la yidhahdaa kun xamli ama awr oo gaadiid oo waxaasoo dee maxay sidaan biasnaafi dacaam wallibaas ayaa macnaha u timid sidnaa cuthmaan oo magaalada madiina timid waa hanti runtii aad u tira badan wey xilli baahina wey jirtaa tujaartii marka way u soo kala yaaceen way u yimaadeen ayagoo ka doonaya muxuu ahaa alaabtaas inuu waxa uu ka gado kadib wuxuu yidhi meeqaad kam tucdi meeqaad iga siinaysaan waxay yidhaahdeen boqolkiiba shan boqolkiiba shan ayaan kuu saaraynaa waa faa'iido wuxuu yidhi waxaan haystaa buu yidhi intaa ka badan qof iga siinaya maba garanayna yidhaahdeen waxa weeye xagga tujaarta intaa annagu hadda qaybahan kuu gaarin qaybo ka badan oo ribax annagu ma garanayn hadda waa haystaa buuri shilinkiiba waxaan haystaa idinku boqolkiiba shan baad tidhaahdeen anna waxaan haystaa buuri halkii shilinba ama halkii dirham qof iga siinaya toddoba boqol oo dirham ama ka badan macnaha wuxuu ku talagalay hantida intaa la eg inuu sadaqaysto hantidaa intaa la eg oo qofka dee ka siinaya waa allah subxaanahu wa tacala aayaddii buu akhriyay mathalu ladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiililah ka mathali jannatin ambatad aayaddaasuu marka akhriyey wax ziyaada ma haysaan buu anu intaasaan haystaa halkii dirhanbu waxaan haystaa toddoba boqol qof iga siinaya ziyaada ma haysaan ma hayno yidhahda annagu haddaba ogaaduu yidhi hantida intaa la eg wax alla wixii dee gaadiidkan uu waday oo raashin ama dhar ah waxaan u hebeeyey lifuqraa'i almadiina hantidao dhanbu waa sadaqaysa saasay marka salafku sadaqaadkaay ugu dadaali jireen xiliyada maarata mawsimyada marka annagana waxaa la rabaa runtii inaan tobankaa maalmood sadaqadaan ugu faa'idaysano dad badanoo maanta baahan ayaa iska jira inaan markaa ihtimaam aan siino oo bal qof walow tobankaa maalmood waxaad la bixi lahayd eed sadaqaysan lahayd insha allah ku talagal
waa tahay sheekhana maalmahan inuu qofku soo haleelo kolonyada jihaadka oo jihaadka ka qayb qaato oo ribaadkii tago maxaa fadli a oo ku soo aruuray runtii qofka inuu ka qayb qaato oo mushaarakeeyo jihaadka iyo ribaadka waa fadli aad u weyn ajar weyn uu ka helayaa qofkaas iyo thawaab jaziil oo dee hadda aan la koobi karin maxaa yeele ribaadkii oo fadli ajar leh oo haddii aad garanaysaan oo uu ku soo arooray runtii arrimo waaweyn oo dee aan laga heli karin meelaha kaleo dee qurubaadka iyo dee jihaadka fadligiisii dee xiraasadii iyo waa fadli runtii aad u weyn xayribaadka waxyaalaha ku yihin waxaa ka mid nabigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam ribaadu yowmin fii sabiiliha khayrun min addunya wamaa calayha waa hal maalin oo qofka ribaad uu galay oo meel cadowga laga filahay uu ku ribaaday waxay ka qaybo badan tahay adduunya iyo wamaa calayha waa hal maalin hadduu bil ka dhig ka war maalma hadduu ka dhig sanad hadduu ka dhig bal ka war waa fadli runtii aad u weyn waxaan weliba soo marnay maalmahan in ay yihiin maalmihii adduunyada ugu fadli badnaa marka dee hadduu ku darsada ribaad ka hor oo jihaad uu ku darsado waa fadli runtii aad u weyn imaam axmed wuxuu leeyahay leysa cindanaa shay min alacmaali asaalixa yacdul jihaada waalghazwa waalribaad ag jannadu umaba ahaaninba shay acmaasha saalixada ee u dhigma jihaad iyo duulaan iyo ribaad maba jiraba qofka marka muraabidka fii sabiililah waa min khayr innaas waa dadka dadka ugu qiimaha badan ugu khayrka badan wey ribaad iyo jihaadna waa min afdal acmaal waa min afdal acmaal mucaad ibnu jabal saxaabigaa wuxuu leeyahay kullu xasana min xasanaati muraabid hal xasano uu la yimaado qofka muraabidka xasano waxay noqon kartaa subxaana allah alxamdu lilaah allaahu akbar ayay noqon kartaa kullu xasana oo min xasanaati muraabid tacdil jamiica xasanaati alcaabidiin inta ilaaha caabudoo dhan xasanaadkoodii bay u dhigantaa qofkaa maanta huquurta jooga ee ribaadka ee mujaahidka ribaadka ku jira hadduu yidhaahda subxaana allah waxay u dhigantaa buu leehay saxaabigu dadkii ilaahay caabudahayoo dhan cibaadadoodii bay u dhigantaa ka waran marka haddii maanta isagoo tobankaa uu joogo uu ribaado bal ka war jihaad uu gala ka war qur'aan hadduu akhri ka war allah hadduu xuso ka war marka waxaan leenahay ahlu thuquurka weliba hadda dadka ahlu thuquurka ah aad bay dee maalmahan oo kaleo dee alxamdulilah weliba nasiib bay leeyihiin dadkaas aad bay ilaahay subxaanahu watacaala isugu xiraan oo daacaday badiyaan salaatuleylka qur-aanka akhrintiisa iyo dikriga ayay aad u badiyaan qur-aankana waxa weeye maalin kasta qur-aanka wayba dhammeeyaanba ahlu thuquurka yakhtimuuna alqur'aan fii kulli yoom likulli fasiila maxaa yeele walaalo wayba noo sheegeen maalin dhowan u tagnay ragga maarata ee thuquurta ku jira oo ahlu ribaadka ah waxay yidhaahdeen fasiiladiba qur-aanku wayba dhammeeyaanba maalin kastay dhammeeyaan kii asaga dee goonida u ahaa waa gooni midkaa waa mid marka u dhaxeeya oo waxa weye fasiilada u dhaxeeya si guud marka waxaa laga yaabaa meeshan dhowr fasiilaha degan kuwaana way dhammeeyeen kuwaana way dhammeeyeen kuwaan way dhammeeyeen waxaa laga yaaba afar fasiilo shan fasiil lix fasiil oo meel degan qur-aanka inay intaas ay dhammeeyaan runtii waa fadli aad u weyn hal noqdaan marka halkaa kaga noqonaya waxaa weye xadiidka hadda aan soo maray ibnu cabbaas oo maalmaha tobanka camalka la yimaada jihaad buu ka fadli badan yahay waxa laga hadlahay iyo jihaadka ama xadiidka uu ka hadlahay waa acmaasha dee sunnada wo oo jihaadkiina markaa asaga naftiisa sunna ama fardu kifaaye uu yahay wo laakiin xaaladan oo kale jihaadka markuu yahay fardu cayn jihaadka markuu yahay fardu cayn ha dafcu yahay oo midka hadda aan ku jirno ma soo gelaya xadiidkan oo lama dhigi karo ilaa hadda waxaan soo sheegnay salaada maalmaha lala yimaado soomka lala yimaado sadaqada lala jihaadku ka fadli badan yihiin ee jihaadku kan ma aha noqdaha in la baraarujiya marka waa muhiim waxa xadiidku uu ka hadlahay waa jihaadka dee waxa weye aan fardu caynka ahayn ayaa marka laga hadlayaa laakiin jihaadku mar hadduu fardu cayn uu noqdo wax ka fadli badan haddee maba jiraba waa halkiis wax ka fadli badan fardu cayn hadduu noqdo maxaa yeele jihaadka mutacayinka waa awjab alwaajibaat bacda iqaamati tawxiid su-aal baa nabiga la weydiy calayhi salaatu wasalam xadiidka uu tilmaamaya ayu lcamal afdal camal yaa ugu fadli badan nabigu wuxuu yidhi iimaanun billaah qiila huma ayun qaala aljihaad fii sabiililah towxiidku ku xigaa marka waa jihaadka dafciga markaa sheikhulislam ibnu teymiyana wuxuu leeyahay fadafcu alcaduwi saa'il aladi yufsidu diina waaddunya laysa shay bacda aliimaan awjaba min dafcihi marka nuqdadaa in lagu baraarugo waa muhiim jazaak allahu khayra waa tahay sheekhana maalmahan bisha dilxij qofka muslimka inuu la yimaado soom sunno ah bal ka waran wax ma nooga sheegi kartaa fadliga iyo thawaabka uu helayo qofka muslimka maalmahan qofka inuu soom u la imaado sunno ah runtii waa fadli aad u weyn fadli badan bay leedahay oo dee soomka sidiisaba hadduu xataa sunno uu yahay dee fadligiis unbuu leeyahay waa cibaado runtii jinsi ahaan dee aad u fadli badan oo hal maalin buu nabiga uu yidhi calayhi salaam qofkii sooma oo fii sabiili illaah oo dee iska sunno ah ilaahay wuxuu ka fogeynayaa naarta si maarata maa been almashriq walmaqrib intay bari galbeed isu jiraan oo fadligaasuu jinsi ahaan uu leeyahay isagoo dee fadligaa lahaa haddana maanta hadduu ku soo aado tobankii maalmood oo ayaga fadliga badnaa marka wuxuuba soo gelayaa fil acmaali saalixa ayuu soo gelayaa oo hadda xadiidka ibnu cabaas aan soo mar acmaashii saalixada ayuu soo ayuu gelaya soo gelaya maxaa yeelay waata acmaashan saalixada al acmaalu acmaasha waa waa cumuum baa ku jira halkaas Mhm.
cumuum jinsi baa halkaa ku jira halkaasuu soo gelaya maxaa yeele lafdiga wuxuu kulminayaa salaada iyo s- een, Camalka muxuu soo ahaa, saalixa.
camalkao dhan sadaqada iyo soomka iyo dikriga iyo takbiirta iyo Mhm.
waxaasoo dhan buu kulminayaa Mhm.
Een, nabigana calayhi salaatu wasalaam een, kama tegi jirin sida xadiidkii een, xafsa nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yadacu siyaam fi hadihi alayaam Mhm.
maalmahan tobanka soon kamaba tegi jirin waa Mm.
marka dee laga reeb maalin tobnaad waa sagaal maalmood marka Eh, marka laa yadacu siyaam fi hada alayaam xadiidkii xafsa waxay leedahay laa arbacun lam yakun yadacuhuna rasuulu llahi sala allahu alay slam afar nabiga kama tegi jirin Mhm.
siyaamu cashuuraa waa bisha muxaram maalintaa toban kama tegi jira walcashr maalintan eh, muxuu ah, tobankan soomkoodana kama tegi jirin Mhm.
tobankan cashru dilxija ee ugu horeysa ee maalinta dee tobonaadka iyadu kuma jirto iyo wa halaathatu ayaam min kulli shahri saddex maalmood oo bil kasta ah iyo wa ragcataani qabla alfajri xadiidka nisaa'i ayaa macnaha soo saaray afartaa arrimood kama tegi jirin laakiin maxalushaahidka annagu waa tobanka walcashri wey. tobankan kama tegi jirin Mhm.
een, abu daawuud wuxuu ziyaadiyey xadiidka ibni cumar faakthiruu fiihinna min altahliil waltakbiir wadikri illaah faina siyaama yowmin minha yucaadil ama yacdil siyaama sana ayuu u dhigmaa marka ziyaadada abu daawuud walcamalu fiihinna yudaacaf inkastoo ziyaadadan xogaa dacfi lagu tilmaamay abu daawuud ziyaadadan uu Mhm.
ziyaadiyey marka oo toddoba boqol oo dicfi ayay u dhigmi wo Een, tobankanoo marka la soomo soom alcashri min dilxija oo culammadu waxay leeyihiin in la soomo waxaa daliil u ah xadiidkii hadda aan soo marin maa min ayaamin alcamalu asaalixu fiiha axabu ila allahi min hadi alayaam xaafid ibnu xajar macnaha markuu ka hadlaya xadiidkan fi lfatxi wuxuu yidhi wastudilla bihi calaa fadli siyaami cashri dilxija xadiidkan waxaaba loo deliishaday een, tobankan cashru dilxija soomkooda Mhm.
fadliga ay leeyihiin baaba loo deliishadayba maxaa yeelay waa lindiraaji soomi fil camal waa arrinta haddaan ka hadlin soomka wuxuu soo dhexgelayaaba camalkan buu soo dhexgelaya ilaa waa cumuum sheekh nawawi asagan wuxuu leeyahay fii sharxi muslim markuu sharxaya wuxuu yidhi laysa fii sawmi haadihi tisca karaaha Mhm.
sagaalkaa maalmood ilaa tobanku dee maalinta tobnaad dee waa ciiddi ayada mogta ciidda waay haa sagaalkaa maalmood soonkooda karaaha ma aha bal hiya mustaxaba istixbaaban shadiidan Mhm.
waa sunno weliba aad u adag laa siima ataasic minha annagu inta badan sagaalkun baan dhaqaanaa Mhm.
laakiin bisha kowdeedaba waad iska bilaabi kartaa Mhm.
ilaa sagaalka oo Mhm.
tobankaa maalmood in la soomo Mhm.
laa siima ataasic minha wa yowma carafa taa way noo imaan doontaa marka
Mhm.
tobankaa marka in la sooma Mhm.
waxa weeye xadiidkaasa u daliil ah culammadana saasay hadday u deliishadeen Mhm.
jazaaka allahu khayran waa tahay een, sheekhana in dadka la faro maalmahan macruufka oo munkarka la reebo een, maalmaha hore ee bisha dilxij maxaan ka naqaanaa ajarka laga helayo mowduucan runtii alamru bilmacruuf wanahyi can lmunkar ee maaragtay maalmahan waxaa laga helayaa fadli aad u weyn gaar ahaan dee waxaaba la ogyahay mowduucan sidiisuba u yahayba maanta tiirka ummaddu ay ku taaganta waaba mowduucan Mhm.
mowduucan haddii la waayo jiritaan ma jiro Mhm.
macnaha ummadda ma jirta wey macnaheeda Mhm.
haddaan mowduucan uusan shaqaynin Mhm.
dadku waxaa la ogyahay dad eh, xumaan ka shaqeeyaa jira Mhm.
haddaan marka dadkaa gacmaha la qabanin Mhm.
oo waxa weye xumaantan iska dhaafa aan la dhihin aan la qabanin adduunkaa laguma noolanaya maanta maxaa la adduunkaa hal doowey insha allah saan arki doon Mhm.
ayadoo marka tiirkaa muhiimku u ahaa yaa haddana dee tobankan markii la gaaray in haddana la sii faro Mhm.
fadligii mid kaleu kusii darsanaya Mhm.
oo wuxuuba maaragtay sabab u noqonayaa khayriyada ummaddan lagu sheegay mowduucan haddii la faro waxuu sabab u yahay khayriyada ummaddan lagu sheegay Mhm.
maxaa yeele ummaddan alle wuxuu leeyahy kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas khayriyada maxaan ku helin ta'muruuna bilmacruuf tanhowna cala almunkar mowduuca hadduusan jirin ummadda khayr male wo Mhm.
taa horta waa laga midda kale waa sabab filfalaax wo fi dunya walaakhira waa lagu liibaanayaa mowduucan haddii laga shaqeeyo oo dadka la faro waa lagu liibaanaya maxaa aayaddii waltakun minkum ummatu yadcuuna ila alkhayr wayamuruuna bilmacruuf wayanhowna cala almunkar wa ulaa'ika humul muflixuun wa iflaaxaas marka maxaa lagu helay mawduucan baa lagu helay midda kale sifaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam ee khaas ku ahaa waaba mawduucan uu ku tilmaanaa mawduucan uu ku tilmaanaa in dadka wanaagga uu faro xumaanta uu ka reeba yaamuruhum bilmacruufi wayanahum can almunkar aayad suuratu caraafad garanaysaa sifaadka mu'miniinta kuwa ugu khaasisanna wayba ka mid tahayba mawduucan waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum awliyaau bacd ya'muruuna bilmacruuf wayanhowna can almunkar waa sifaadka lagu yaqaana dadka muslimiinta munaafiqiintana haddee waa cagsiga wey midda kale waa sabab linajaat min alhalaag in mawduucan runtii laga shaqeeyo waa sabab ummaddu halaag inay ka badbaaddo sabab keeni wey waxaana tilmaamaya xadiidkii nucmaan ibnu bashiir oo haddee bukhaari iyo meelo kale ku yimid nabigu uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam mathalu alqaa'imi calaa xuduud illahi waalwaaqici fiiha nabigu wuxuu noo suuraynayaa dadka xumaanta ka istaagay iyo dadka ku dhacay ayuu noo suuraynayaa waxay la mid yihiin qoom waxa way doon laba dabaq leh u qoriritay qolana ay heleen dabaqi sare qolana ay heleen dabiqa hoose marka kuwa marka kuwa dabaqa hoose hele markay rabaan inay biyi raadsadaan waxay marayaan kubi kore ila hoos biyihii lagama soo darsan kara moogta laakiin way tashteenoo waxay idhaahdeen low annaa kharaqnaa fii nasiibinaa kharqan walam nu'di man fawqana saasaa wanaagsanaan lahay waxayba ku tashteenba hoos inay alwaax ka fujiyaan oo biyihii halkaa ayba ka dhaansadaanba waxaa lala hadli kubi karo marka ilaa dadkaa maxay wadaan munkar bay wadaan iyo wax lagu baaba'ahay nabigu marka wuxuu yidhi fa in yatrukuuhum wamaa araaduu halakuu jamiican hadday ka tagaan kuwa iyo waxay doonahayeen haday yidhaahdaan fujiye meeshaad ka gashaan sida dadku qaar bay yidhahdaan unbaan ka gelinaa halakuu jamiican kulligood way halaagsamayaan laakiin wa in akhaduu calaa aydiihim najow wa najow jamiican laakiin hadday gacmaha qabtaan oo yidhaha war hana halaagina war biyaha xataa annagaa idiin soo dareen war ilaahay ka baqa kulligood way badbaadeen wy idan marka waa kaasoo mawduuci waa lagu badbaada midda kale ajar badan baa laga helaya ajar badan oo mawduucan maanta hadaad u istaagto weliba gaarahaan tobankan beri oo dee fadliga badan aad u istaagto dadka wanaagga aad farxumaanta aad ka reebto nabiga muxuu lehy calayhi salaatu wasalaam man dacaa ilaa hudan kaana lahu min ajri mithlu ujuuri man tabicahu laa yanqusu daalika min ujuurihim shaya marka haddaad u istaagto mawduuci oo maalmahan aad shaqayso oo dadkii dacwadaad ugu yeerto oo ilaahay sabab uu kaaga dhigay dad badan inayba ku soo islaamaan ama ayba soo hanuunaanba ajarkooda waxbaad ku leedahay ajarkooda waxbaad ku leedahay intaa marka waxaan raacinayaa xoogaha marka dacwada laga hadla ee mawduucan dad baa xoogaha way gaabiyaano waxay yidhaahdaan adigu ehel uma tihid adigu ehel waxba dadka ma fari kartid wanaag iyo oo de ama aqoon ma lihid dad baa noocaas xoogaha iska dhaadhiciye marka taas looma baahno shaqadan qof aan wadi karin ma leh maxaa yeele adigu intaa taqaano intaa taqaano ummadda u sheeg wanaag badan baad taqaana wax badan baad maqasho culamada aad ka maqasho calaqal intaa xataa gudbi ilaa qofka horta inuu daaci yahay qofka muslimku waa daaci wey kulunaa ducaatun ila allah haddaad ganacsato tahay oo meheradaadi aad joogto saasaad daaci ku tahay maxaa yeele mid khaldan baa kuu imaanayo muxuu aha gacanta bidaxda hadduu wax kugu soo dhiibi ka war ama markaad u taagtay bidaxda maya sax waxaad leedahay midigta way sunnada bs intaasaaba dacwadii mogta ama ballan buu kaaga baxay inuu ilaaha ka baqnay ballantoo laga baxay mintaasuu qofka garanayn marka waxaa la rabaa qofka inuu fikradda uu iska baabiyo uu dad wax uma sheegi karta midda kale dad baa marka waxay muujinayaan ya'siyo waxay leeyihiin dadkan dad la karahay ma aha waxa weye jugjug meeshaa joog oo dad noocaas taana looma baahno oo fikradda marka noocaas ayadana fikrad sax ma aha oo maxaa yeelay adugu iska sheeg adugu xil baa ku saaran mogta inaad iska sheegto maxaa yeele ambiyada ilaahay dadka ugu kamilsan bay ahaayeen jaanibka waxaa weeye faritaanka bilmacruuf anahy can munkar wa maca daalika ummadahoodii dhib bay kala kulmeen waxaaba dhici jirtayba xataa nebi sida loo soo dirayba hal qofoo raacay xataa ma leh adugu marka ya'siga iska dhaaf dadkan dad la karahay ma aha iyo waxyaalaha marka noocaas oo marka baabka dacwada la joogo dadku qaar maarata ay midda kale waxaa la rabaa markaa dadka aad wax u sheegi mukhaadabatu naas calaa cuquulihim dadku waxay fahmi karaan u sheeg dadku waxay fahmi karaan inaad u sheegtaa la rabaa ee meel dadkiiba ayna fahmi karin oo mustawahoodii uu gaarin haddaad qoorta u gelisa ka waran marka waxaa la rabaa sida dee moogtay sidana caali uu lahaa xadithu naasa bimaa yacrifuun saasoo kale loo baahaya waa nidaamka dee dacwada yasi midda kale tadaruju maarata marba in yar in yar qofka marba in yar in yar macnaha ma dhici karta haa qofka hal mar moogta inaad dhabahaad ku soo rida ma dhici karta marka waxaa la rabaa tadaruj baa la rabaa oo waxa in yar maanta xoogaa u sheeg maalin kale xoogaa u sheeg rifqina waa loo baahan yahy dacwada marka joog waxa weye qofka dhaqsaba dee rifqi ayaa loo xoogaa naxariis iyo soo jiidasho inuu dareemo qudwana aad u noqotaa adiga naftaada waxaad sheegi waxaa la rabaa qofka inuu kugu daydo oo adiga naftaada qowlkaaga iyo ficilkaaga inay iswaafaqsiyin baa la rabaa oo maaragtay qofka uu kugu daydo waa tahay sheekhana maxaan ka ognahay fadliga laga helayo in dadka muslimiinta maalmahan oo kale isku naxariistaan oo la isa saacido oo dadka tabarta yar laga warhayo maalmahan dadka inay isu naxariistaan oy isu danqadaan runtii acmaasha saalixad unbay soo geli naxariistana runtii waa quluq min akhlaaqi almuslimiin lagu yaqaano macnaheedana waa shafaqa iyo liin iyo cadfi ilaahina subxaanahu watacaala naftiisa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay alraxmaan araxiim rasuulkiisana wuuba la soo diray raxmada noocaas wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin asxaabtiina wuuba ku tilmaamay ruxamaa baynahum inay yihiin dad made isu naxariista ilaahayna subxaanahu watacaala addoomihiisa wuu u naxariistay rasuulkana ummaddiisu u naxariistay mu'miniintana dee waa dad isu danqado isu naxariista marka waxaa la rabaa in naxariistaas iyo danqashadaas runtii la muujiyo oo acmaasha wanaagsan bay ka mid tahay oo dadku weliba jilacsan sida haweenkii iyo caruurtii iyo waayeelada oo kale dee in loo naxariisto nabigeena caleyhi salaatu wassalaam xadiidka abu hureyra yaa maalin wuxuu dhunkaday wiilka awogu u ahaa xasan ibnu cali waxaana la joogay nin acraabi ah ama nin odayna u aha aqrac ibnu xaabis la yidhaahdo wuxuu arkay nabigdee naxariistiisii wiilkan sida u dhunkanahay iyo wuxuu yidhi marka ninkii aqrac ahaa anugu toban ciyaal baan leeyahay mid ka mid weligee ma dhunkanin buu yidhi waa qalif iyo waxaa ka muuqda alifsanaan baa ka muuqda naxariis daraa ka muuqata nabigu wuu fiiri caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam xadiidka bukhaari fi ladab ayuu ku soo saaray marka xadiidka waxaa laga fahmayaa runtii dee qofkaan naxariis lahayn oon ummadda u naxariisan isagana looma naxariisanayo anas ibnu maalik yaa wuxuu yidhi nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka salaadda uu galo nabigaa wuxuu yidhi markaan salaadda galo waxaan ku talagalay buu yidhi marka hore inaan salaadda dheereey laakiin waxaan maqlayaa caruurta oohintooda ilaa haween baa jamaacadii ka mid kadib waa soo gaabinayaa buu yidhi salaaddii anoo og dee maamadaas caruurta dhashay oo cunugan uu ooynaha dee qalbigeeda siduu noqona naxariista ku jirto waa soo gaabinayaa marka waa naxariis runtii aad u weyn ayaa halkaa ka muuqata midda kale agoonto dee hadda loo naxariisto ayagana dee maalmahan oo kale oo hadda ciiddi baaba dee maaragtay laga bixiyo ciiddi oo munaasaba runtii aad u fiican dee dadkii way ciidiyaan caruurtooda u gadanayaan laakiin dee caruurtii aabbahood u dhinto agoontii ayaga dee cid u iibini ma jirto marka in maanta laisu naxariisto oo dee caruurtii agoontii iyo gaar ahaan dee shuhadadii oo kale iyo in ciiddi laga bixiyo nabigana wuxuu leehy calayhi salaatu wasalaam ana wakaafi lyatiim fi ljannati haakada in laisu naxariistaa la raba maanta in laisu naxariisto xataa naxariista iyo danqashada waxa la rabaa xayawaanaadka xataa in loo naxariisto ayaa la rabaa oo waxaa la ogyahay oo axaadiidaba ku timid haweeney inay maarata naar gashay oo fii hira macnaha baashan hirada la yidhaahdo mukulaasha ayay macnaha meel ku xirtay biyihii baadka u diiday gaajay u dhimatay ayadana ilaah baa cadaab haweentaas naxariis daraa ka muuqata dee mugta naxariis dar bal nabigu wuxuu sheegay ayadoo naarti ku jirta hiradii iyo mukulaashi inay meeshaa ku cidiyeysan ay ku xagxagani marka naxariis daraa ka muuqata marka in xayawaanaadka xataa naftiis loo naxariisto ayaa halkan runtii yaa laga fahmayaa sidana cumara maalin wuxuu arkay nin jiidahay muxuu ahaa neef ari oo inuu gowracuu rabay laakiin si xun buu u jiidayaa intaan horta gowriciba la gaarin ayuu si naxariis darra ah ayuu ka dareemay wuxuu arkay rajulan yasxab shaatan birijliha liyadbaxaha waylaka wuu yidhi qudhaa ila almowti quudan jamiila war waxa si wanaagsan horta u hogaami bal horta gowraca inta laga gaarahay bal horta naxariis naxariis marka xataa in loo naxariisaa loo baahan yahay weliba jiiraanka oo kale maanta waxaa la rabaa dariska in maanta loo naxariisto hal qisa ayaan marka soo guurina waxaa dhacday xilligii maarata ummadda naga horeysa ama salafkiiba ninbaa xajka u socday nin kalaa marka wuxuu u soo dhiibay dhaqaalo oo aad u tiro badanoo ilaa toban kun oo dirham lacag badan bay ahay wuxuu yidhi madiina markaa tagto weydii waxaad tidhaahdaa yaa waxa weye qoyska ugu fakriga badan bal ii sheega aduu madiine markuu tegey dadkuu weydiiye wuxuu yidhi dadka yaa ugu baahi badan yaa ugu fakri badan qoysay marka u tilmaameen albaabkuu gargaraacay gabar baa ka furtay wuxuu yidhi haddee qoyskaana lay soo tilmaamay inaad xoogaa rafaadsantihiin waa lay sheegay dhaqaalaan idan siinaya gabadhi waxay tiri qoyskaa kalaaba naga daran kaa kale ayaaba naga daran kiibuu haddana tagu garaacay gabar baa ka furtay qisadiibuu ugu sheekeeyey gabadhi marka waxay tiri qoyska aad soo martay laguu sheeg annagaba isku midaan dabkaa naga wada dansan marka ninkii waa u wada qayba qarashkii labada deris ayuu macnaha u qaybiyey ibnu jawsi baa soo saarahay kitaabkii sifata safwa waa qiso runtii haddee waa naxariis w qoyskan bal siduu isugu naxariisan ayaga waxba ma haysan gabadhan haddana waxay ka danqani qoyska kale w mid kaleo ayadana deris ku saabsan haddaan raaci qiso kale cabdulaahi mubaarak oo taabicaad garanaysaa nin baa marka deris la ahaa ninkii marka dayn baa lagu yeeshay tabarna ma lahay waxay noqotay gurigiisi in la gado waa la bandhigay iib baa loo bandhigay gurigii waa laga baayacay wuxuu yidhi gurigan laba kun laba kun oo dirham baan ku rabaa dadka wuxuu yidhahda ma astaahila hal kun unbuu astaahilaa war wuxuu yidhi waa idiin macnaynayaae guriga horta waa saa sheegtay qaymihiisu waa kun laakiin kunka kale waa deriskuu ila yahay cabdderis wanaagsan buu haystaa wey guriga macnaha kunna asagaa goosta kunna derisnimuu ku goostay wey cabdulahi mubaarak derisnimadiisaan la heli karin wey ee guriga labada kun iga siiya aduu warkii waxaa maqlay sheekada waxay gaartay cabdulaahi mubaarak ayay gaartay waa u yimid wuxuu yidhi qaymihii laguu gaarayna gurigii waa kan gurigaagana deganow naxariistaa balday hadda waa naxariis runtii aad u qeyban badan marka waxaan leenahay dadka muslimiinta runtii inay isu naxariistaan waxaa kaloo loo baahan yahay in laisu nasteexeeyo oo dadka muslimiinta ay isu nasteexeeyaan oo muxuu hadee naseexadu waa min addiin nebigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam addiinu nasiixa diintu marka waa nasteexa wey marka in laisu nasteexeeyo waa acmaasha fadliga badan bay ku jirtaa oo maalmaha runtii dee khayrka badan in laisu nasteexeeyo oo dadka muslimiinta ay isu nasteexeeyaan oo wixii khalad laiska qabto ayaa marka loo baahan yahay naseexadan haddee waa fadli badan tahay aad maarata fadligeed aad buu u weyahay marka ha laisu nasteexeey jazaaka allahu khayran waa tahay shee cabdiwaaxid bishan sidoo kale waxaa ku jira rukniga xajka oo waa bishii xajka dadku ay gudanayeen waxaad wax nooga sheegtaa axkaamta xajka iyo xaajiga waxyaabaha laga rabo mawduucan xoogaha isagu kuwii kale waa ka yara dheer yahay waa soo khulaasanayna aa marka inaan yara khulaasayno runtii xajka iyo qofka xaajiga ama muxrimka ah dee xajku sida la ogyahay horta waa rugni min arkaan islaam wuxuuna u baahan yahay laba arrimood cilmi iyo mumaarasu u baahan yahay xajka sidiisaba in wixina cilmia u taqaano mumaarasana ay jirto haddee wixii aad samaysay oo mar aad xajisay oo dee tadbiiq ayuu u baahan yahay waxyaalaha ugu waaweyn haddee waa arkaanta iyo waajibaadka iyo sunanta qofka xoogaa inuu yara fahmi karo xajka xajka iyo cumrada qofka cumrigiisa hal mar unbay ku waajibayaan hal mar hadii ilaahay dhaqaalo uu siiyo dhaqaalo unbay ku xiran lakin hal mar unbaa lagaa rabaa xajka marka wuxuu ka mid yahay acmaasha ugu fadliga badan buu ka mid nabigeena calayhi salatu slam xadidka abu hureyre waxaa la weydiiyey ayul camal afdal nabigu wuxuu yidhi iimaanu billaah wa rasuulih قيل ثم ماذا قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه وحج مبرور maasha fadliga badan hadduu ilaahay kaa aqbalo subxaanahu watacaala wuxuu la mid yahay qofkaas ama uu soo laabanayaa ka yoomin waladatu ummu maalinta hooyadii ay dhashay wax dembi buu lahaa saas oo kale uu soo laabanaya marka midda kale dee qofka markuu ku talagalo ama uu qasto inuu xajka ama cumre u aado horta qofka ama lug buu ku aadaa ama gaadiid buu ku aadaa waag hore marmar baa xataa lug lagu aadi jiray soomaali badan lug ku xajisay hata way jireen qaarna waaba arkay marka ama lug baa lagu aada ama gaadiid oo hadday ama berri tahay ama bad ay tahay ama hawo ay tahay qofka waxaa la rabaa marka miiqaadka markuu gaaro adu ama haa lugay ama gaadiid haa raaca ama bad haa maro ama hawo haa maro ama baabuur adiga marka miiqaadka uu joogo meesha laga xiranayo meesha laga xirinayo Mhm.
qofku waa inuu xirto waa gar Ah, xajka waa inuu xirto mawaaqiiddana de waa shan Mhm.
Ah, dulxulayfa juxfa qarnu manaazil yalamlam waa meesha soomaalidu inta badan ay ka xirtaan daatu cirqin Mhm.
adiga marka shantaa meelood haddaad lug tahay ama haddaad gaadiid ama haddii hawada hawada xataa markaad mari de markaad la siman tahay ayaa xiranay yaad xirani wu Mhm.
oo miiqaadka lama dhaafi kara asagu Mhm.
hal waajibaadka hadda aan soo sheegnay ayuu ka mid midda kale adugu hadda xajka iska aad ma ahine keefiyada xadkaad ku gudani maxay tahay ma qiraan baa tahay ma muxuu ahaa mutamatic miyaad tahay mufrid miyaad tahay Mhm.
adugu saddexaas keefiyo qofka ama qiraan buu ku gutaa ama waxa weye tamatuc ama waxa weye maarata ifraad marka qofku waa inuu kala fahmi karo Mhm.
waayo saddexdaas inuu kala fahmi karo wu midda markaad saa u xirato mar haddaad xirato waxaa kuu bilaabani talbiyadii baa kuu bilaaban talbiyadii Camaashii.
Ha, acmaashii baaba kuu- kuu bilaaban wey talbiyadii marba haddaad xirato hore unbaad ka bilaabi wey Mhm.
midda kale waxaa loo baahan yahay xaj mar haddaad xirato waxyaalaha mamnuuc baa jira Mhm.
waxyaalaha mamnuuc ayaa jira oo maxduuraat ulixraam la yidhahdo Mhm.
waxaa ka mid madaxa ma xiiri kartid timaha ma xiiri kartid wo Mhm.
cidiyaha iskama jari kartid wo Mhm.
Een, madaxa lama dabooli karo raggu weliba waa ragga ragga madax ma dabooli karaa madax inay faydaan wo haweenka iyagu waa iska daboolanaya laa mushkila laakiin wejiga way banaynayaan marka dhiib baraafuun iyo wax carfahay mamnuuc lama ogolo wo Mhm.
Aa, mamnuuc lama ogolo midda kale guur lama ogolo mar haddaad xirato ma guursan kartid waxna ma guurin kartid Mhm.
galmadii waa la mid waxaasoo dhan waa mamnuuc lama ogolo Mhm.
Een, sayidka lama ogolo haddaad xaj xirato inaad ugaarato oo adoo muxrim oo xaaji ah mamnuuc lama ogolo Mhm.
weliba sayidku waa midka barrigow Mhm.
alla wuxuu yaa la- yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtulu sayda wa antum xurum waa midka bariga laakiin midka baxriga badda oo kale waad iska daban kartaa uxila lakum saydu lbaxri wa dacaamuhu mataacan lakum walisayaara marka taana waxyaalaha mamnuucaadkay ka mid tahay Mhm.
Een, qofka marka uun wuxuu socdaba dee wuxuu gaaray beytka ilaahay makuu gaaray Mhm.
haddii dee beyt maka uu gaaro masjidulxaraam waxa weye markaad gaartaba Mhm.
waxaad bilaabi muxuu ahaa dawaafka dawaafkii baad bilaabi marka Mhm.
toddoba jeer baad wareegan meesha xajul asdu ku jiro unbaad marka hore ka bilaabi waa dhunkan waama waa muxuu ahaa waad salaami haddayba kuu suurowdo halkaasaad ka bilaabi toddoba jeer inaad saa u wareegatow Mhm.
toddoba jeer markaad dhammayso laba rakaca waxaad ku tukan khalfu maqaamin wattakhiduu min maqaami ibraahiima musalla Mhm.
kadib marka waxaad samayn sacyiga ina safaa walmarwata min shacaa'ir illaah intaa marka haddaad samayso waa la kala baxayaa markaa Mhm.
dee hore baan usoo sheegay camalkaaga muxuu ahaa ma qaarin baad ahayd ma tamatuc baad ahayd ma ifraad buu ahaa meeshaas ayaa lagu kala baxaya meeshaasaa lagu kala baxaya Waa tan.
intaa markii la sameeyo dadku qaar waba iska xalaaloobayaanba Mhm.
qaarna ma xalaaloobi karaan wo Mhm.
ma xalaaloobi karaan oo meeshaa de waa lagu kala baxaya marka oo qofka hadda iska tamatuc ahaa isagu iska xalaaloobi Mhm.
laakiin qofkii qaarin ahaa oo labadaba isku daray asaga sidii unbuu u wadaya sidii ifraad hadduu ah xaj uu soo xirtayna sidii unbuu u wadayaa marka maalinta adigu un sideedaadka markii la gaaro Mhm.
yaa haddana la wada bixi Mhm.
haa kii de iska raaxaysto oo iska afurayna oo maarata iska raaxaysteen hadduu bilaabi kii kalena hadee asaguna dee marka hore buu iska xirnaa camalkiisuu watay adigu maalin sideedaadka laga wada baxayaa ee maka Mhm.
oo yowmu tarwiya loo yaqaanaa marka Mhm.
waxaa la tegayaa marka muxuu ahaa minadii baa la tegayaa meeshaasa hadee waxa weye yaa salaadahaas habeenkaas yaa la iska joogayaa oo habeenka marka waxay noqonaysa sagaalaad meeshaasaa lagu hoyan subxi baa haddee laga bixi marka Mhm.
subxi ayaa marka laga bixi Mhm.
oo muxuu ahaa eh, mina ayaa subax laga bixi adigu marka dee qoraxdu ay dhalata subaxi adigu yaa laga tegayaa mina waana maalinta sagaalaadka adigoo duhur iyo muxuu aha meesha mashcalu xaraam baa laiska joojoogayaa duhur iyo casar khudbadii waxbaa jira meesha marka laisku daro duhur iyo casar duhur kale la gaaro oo salaaddii la tukada haddaa la istaagayaa hee wuquuful carafow carafa hadde waa meel aad u qayan badan ilaa qoraxdu ka dhacda halkaa marka la joogi ilaa qoraxdu ka dhacdo xajkana waaba rugniga ugu weyn alxaju carafow wax yar baan insha allah iyadu ka yar hadli doonaa mar kale nagu soo noqon bes qoraxdu markay dhacdo maqhribka inta dib loo dhiga yaa habeenka lagu hoyan musdalifa subax waaga markuu baryo qoraxda ay soo iftiinta habeenka hadday jiraan dad culusna waa laiska hormarin subaxi baa la bixi marka oo qoraxda markay soo baxdo oo ayaa halkaa laga tegey jamratul caqaba ayaa la gaman toddobada dhagaxwo bes jamrat caqaba haddiiba la gantaba hadigii la wadi baa markaa la gowrici xiirasho iyo gaabsasho bes hadde intaa haddiiba la sameeyo marka waxaaba xasilahee taxalulka horaaba xasilahaya hadde taxalulka hore kadib waxaaba lagu laabanayaa maxaa yeele haddiiba la sameeyey jamratul caqaba haddii la ganto oo xalqigii la sameeyo taxalul awal baa jir waxa la yidhahda taxalul awal iyo taxalul thaani marka kadib makaaba la soo aadayaa dawaafkii weynaa dawaaful ifaadla ayaa marka la samayn dawaafka bis haddii mar la yimaado qofkii xaajigaha ama muxrimkahaa taxalul akbar baa la yidhahdaaba waaba dhammaaday xaj markaa wuuba dhammaaday kadib waxaaba kuwa haray saddexdi maalmood mina unbaa lagu laabanayaa saddexdi maalmood ama labadii maalmood ayaa marka la joogayaa ayaamu tashriiqi
weli xajka ayaan ku guda jirnaa sheekhana rukniga ugu weyn xajka waa carafo maxaan ka naqaanaa carafo maxaa looga baahan yahay qofka gudanaya rugnigaasi iyo qofka aanan xajka joogin ee magaalooyinka sida annagoo kale ah maalinkaas maxaa looga baahan yahay horta maalintan carafa waa saan hadda sheegay waa alxaju carafa waa runiga ugu weyn waana runtii maalin aad u weyn qofkii carafa jooga waxyaalaha marka laga rabo horta maalintaas waa maalin fadligeed aad u weyn wuxuu leeyahay anas bin maalik nabiga calayhi salaatu wasalaam soo dadkii la hadlaya wuxuu yidhi macaashir annaas ataanii jibriil aanifan hadduu i yimid jibriil fa akra'anii dee wuquuful carafa la jooga maalintaas nabiga hadalkaa uu leeyahay jibriil baa i yimid fa akra'anii min rabbii assalaam waa isoo salaam rabbigiibu salaan iga soo gudbay wuxuuna yidhi ina allaha caza wajal khafara liahli carafaat wa ahli mashcar xaraam ilaahay waa u dhaafay ree carafa iyo ree ahlu mashcar xaraam waa u dhaafay wadamina canhum attabicaat wuuna ka damaana qaaday wixii loo raacan lahaa eeda iyo qaaqaan iyo waa bishaaro woy kadib cumara wuxuu yidhi yaa rasuulallah haadaa lana khaas ma annagaa iska leh nabigu wuxuu yidhi haadaa lakum waliman ataa bacdakum adinkii dadkin ka dambeey dadkii carafo yimaado adinkii ka dambeey ilaa yoom alqiyaama arrinka ayagana way leeyihiin xadiidkan runti waa xadiid xasan bishawaahidii midda kale nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maa min yowmin afdal cinda allaahi min yowmi carafa waxa weeye maalin ma jirto ka fadli badan alla agti yooma carafa waa maalinta ugu fadli badan maalintaas waa maalin ilaahay u faanahay waxa weeye ahlu samu ilaahay u faanaya wuxuu leeyahay arka dadka carafa jooga dee khalaa'iqta meesha joogto addoommaha ilaahay alla wuxuu leeyahy undur ilaa cibaadi jaa'uuni shuctan gubra ayagoo basaasan boor u ka muuqda ayay yimaadeen bal arka malaa'igtii buu ilaahay ugu faanaya ogaadana waa u dembi dhaafigu waa u dembi dhaafay marka fadligaa weyn ayuu leeyahay midda kale caaisha waxay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min yowmin akthar min an yuctiqa allaahu fiihi cabiida min annaar min yowmi carafa macnaha addoommaha naarta laga xoreeya maalin ka badan yooma carafa ma jirto maalintaas oo maalin ilaahay subxaanahu wa tacaala malaa'igtiisa ugu faanahay alla xataa uu soo dhowaanahay fadligaasay leedahay dadkaa marka waxaa la rabaa qofkaa xaajiga ama muxrimka carafa jooga maalintaas ilaahay inuu isku xiro baryada uu badiyo camalkaa uu ilaaliyo asagoo sool lagama rabo sool lagama rabo laakiin marka waxaa la rabaa meeshaas marka waa cibaado aad u qeyman badan ilaahay inuu isku xiro meelahaasoo kale waxaa laga yaabaa dad ilaahay intuu u suurta geli haddana wax maala yacni waxaan qeymo lahayn kuwaa sawir sawir iyo maalintaaba waxa kawa helaba filinkaas ayagoo baabkale meesha u tageen dadkaasay iska sawirnayaan sawir buu isaga soo qaadi waa kan anoo halkaa jooga kule war waxaas lama reebo waxaa la rabaa maalintaas waxa weye kumayaalka naarta laga xura ilaah inuu kugu daro ilaah isku xir waxaan rabaa marka wuquufkaas maqsuudkiisa waxa weye qofka inuu meesha asaga u xaadiro oo adigoo uun maalintaas adigoo saacadihiis wax ka mid inuu meesha tagaal rabaa ama gaari ha saarnaado adugu calaa ayi sifa ama waaqif ha ahad ha taagnaado ama xataa asoo hurdaha meesha hala geeya ama asoo fadhiya ama asoo raakib ama asoo lugayna ama asoo jiifa adigu waxaa la rabaa muhiimaddu meesha inaad tagto haa meesha inaad tagto marka qofka ilaahayba subxaanahu watacaala hadduu u suurtageliyo maalintaas waxaa la rabaa camalkaa inuu ka faa'iidaysto oo maalayacni iyo waxaan qaymo lahayn iyo xataa dad meesha ku dagaalamaa jira bal xajkiibay yimaadeen carafuu ilaahay geeyey yaa teendhooyinkiiba isku dhex digaalayaanba waa ummad marka nooc kale marka qofka laakiin qofka aan joogin qofkaan joogin isagu dee waxaa laga rabaa maalintaas sagaalaadka soom baa laga rabaa soomkaas waa xajul masaakiin adugu hadduu ilaahay kuu suurtagelin soon soonkaa naftiisu aad buu u qiimo badany xadiidka abu qataada radiallahu canhu su'ila rasuulullaahi sala allahu aleyh wasalam can soom yowmi carafa ayaa la weyd nabigu wuxuu yidhi yukafiru asanata almaadiya walbaaqiya xadiidka muslim yaa waxay u dhigantaa sanadkii hore oo tegey iyo sanadka dambe ayuu ilaah dembiga uu kaaga dhaafaya nafteeda waa fadli aad u weyn wajazaaka allahu khayran waaya wajazaakum allahu khayran insha allah waa tahay kaasi wuxuu ahaa sheekheenna sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo marti inoogu ahaa maanta barnaamijkeenna andalus bodkasti oo aan uga hadlaynay inaan wax isaga sheegno fadliga tobanka hore ee bisha dilxij intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena intaa mid lamida barnaamij caynkan oo kale aan ku kulmi doonno insha allahu tacaala waxaanu idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة سنرمي خلفنا عصرا كئيبا يفتر الهمة خلقنا كلنا عبدا وأشهدنا على القسمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة فكيف إذا تخاذلنا وخنا العهد والذمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة